magaalada oodweyne ee gobolka daadmareer ayaa laga dhagax dhigay cisbitaalka qaaxada oo ay dhisayaan hay-adda sunna alkheyriya dhagaxdhiga cisbitaalkan waxaa ka qeyb galay gudoomiyaha gobolka daadmareer cabdiraaxiin maxamed axmed mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda sunna alkheyriya iyo bulshada qeybaheeda kala duwan cabdiraxmaan cismaan xasan oo ka tirsan hay-adda sunna alkheyriya ayaa ka waramay dhagaxdhiga cisbitaalkan waxaynu dhagax dhigaynaa t bdii dhakhtarkii t bda ee oodweyne kaasi oo baahi adag loo qabay una baahnayd in gaar loo saaro waxa uu ka kooban yahay lix qol oo dhakhtarkii iyo shaybaadhkii iyo hoolalkii dadka xanuunsanayey la dhigayey mahadda ilaahay kadib annaka oo ah assunna alkhayriya hay-adda assunna alkhayriya waxaan u mahadnaqaynaa maamulka gobolka oo ugu horeeyo badho saabku sida wanaagsan ee quruxda badan leh ee uu noola shaqeeyey bilowgii ilaa hadda oo aan gaadhnay dhagax dhiggii iyo mashruucii bilowgiisii waa wax ilaahay loogu mahadnaqo diyaar baanu nahay kan iyo howlaha kale ee gobolku uu baahan yahay ka hay-ad ahaan inaan markaa ka qabanno oon garab istaagno oo wixii waxtar ah aan ummaddayada ku soo kordhinno aad iyo aad baan diyaar ugu nahay cabdiraxiin maxamed axmed gudoomiyaha gobolka daadmadheed ayaa u mahad celiyey hay-adda sunna alkheyriya waxaynu uga mahad celinaynaa hay-adda asunna alkheyriya oo runtii muddo yaroo kooban oo laba bilood ka soo wareegtay ay halkan inuugu yimaadeen iyagoo runtii baahiyahan halkan gobolkan ay ka qoreen ay ka kowhayd tani maantana ay jawaabteedii aynu halkan u wada joogno aynu u dhagax dhigayno waxaynu ilaahay uga mahad celinaynaa runtii inuu cisbitaalkaasi noqdo mid inoo dhisma guulla inugu dhammaada baahidii gobolkani uu qabayna runtii wax weyn uu ka tari doono aad iyo aad baan uga mahad celinayaa hay-adda al-sunna baahiyihii gobolkan maalintii ay noo yimaadeen aan u jeedinay oo runtii intii u horreysay maanta ay halkan dhagax dhigayaan kan mashruucan waxaa runtii oo qura mu ahayn laga dhagax dhigay gobolka waxaa sidoo kalena harashiikh masaajid ay ka soo dhagax dhigeen ay ku samaynayaan dayactir iyo magaalada kariiray iyadana ay wax ka qaban doonaan baahiyaha halkaa yaalay runtii aad iyo aad baanu idka mahad celinaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee maalkan la soo baxayna waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay maalinta aakhiro runtii gaadhsiiyo abaalkooda waxaynu runtii ku wada faraxsannahay maanta inaynu halkan aynu baahidaa aynu ku dhagax dhigno dhagaxa insha allah waxaynu rajeynaynaa inuu noo dhismo baahidii loo dhisayna wax weyn uu ka tari doono runtii mashaariicihii kalena waxa runtii aynugu ballanqaadeen inay dhammaystirmi doonaan oo gacanta lagu wada hayo cisbitaalka qaaxada ee laga dhagax dhigay magaalada oodweyne ee gobolka daadmareed ayaa door ka qaadan doono adeegyada caafimaad ee dadka ku nool magaalada oodweyne baahi weyn u qabeen